Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan waa duhurnimo sabti ah lixda bisha juun sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira koronavirus idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aan barnaamijka idinku hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyarada dalladda ururada bulshada rayidka ah ee rajo ee magaalada gaalkacyo waxaa la yidhi wan la gowraca indhihiisa maarkaan qoraxda ilaa macnaha la gowraca wanka ilaa qoraxda la gowraco qoraxda indhihiisa maarkaan macnaha tusaale ilaa qofka uu arko qof macnaha ehelkiisa ama walaalkiisa ama meesha uu hadda joogo jooga oo xanuunkii hayo ama macnaha la ildaran ilaa orka maahan inta badan taxadarka waxyaabaha qaar waxaad moodaa waxa loo sheegayo bulshada soomaaliyeed inaysan aad u qaadan marka heesta maantana waa
waygu bahaye adaanku
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka waa kan maxamed bashiir cabdiraxmaan
milatariga faransiiska ayaa dalka maali ku dilay cabdilmaalik druudkal oo ahaa hogaamiyaha ururka alqaacida ee waqooyiga afrika aqim sida ay xaqiijiyeen saraakiisha faransiiska saddexdii bishan ayaa ciidamada milatariga ee faransiiska oo kaashanaya saaxiibadooda maxalliga ah waxay dileen amiirkii ururka alqaacida ee gobolka maqrib cabdilmaalik druudkal iyo dhowr ka mida ragga ugu dhowdhow intii lagu guda jiray howlgal ka dhacay waqooyiga maali sidaasina waxaa boggiisa twitterka ku qoray florence barley oo ah wasiirka ciidamada qalabka sida ee faransiiska ciidamada faransiiska ayaa muddo toddoba sano ah ku raad joogay druudkal oo ahaa dagaalyahan muhiim ah oo ka tirsan kooxdan islaamiga ah sida ay sheegeen saraakiishu howlgalkan uu hogaaminaya faransiiska ee ka dhanka ahaa druudkal waxaa taageero dhanka sirdoonka iyo la socoshadaba siinayey howlgalka ciidamada maraykanka ee afrika sida uu taliska africom xaqiijiyey saraakiisha ayaa sheegay in druudkal oo lagu yaqaanay inuu ku lug lahaa dhammaanba howlgallada alqaacida ee gobolka maqrib uu doonayey inuu ballaariyo dhulka ay kooxdu gacanta ku hayso islamarkaana uu kordhiyo weerarada ay kooxdu qaado ku dhawaaqista in la dilay druudkal ayaa timid lix bilood kadib markii awoodda ciidan ee faransiiska iyo kuwa dowladaha gobolka ee faransiisku soo gumaystay la isku biiriyey oo la hoosgeeyey hal tali si diiradda loo saaro dagaalka lagula jiro xagjirinta xiriirka la leh ururka daacish ee xadka ay wadaagaan dalalka nijer maali iyo burkina faso sida lagu sheegay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka royters kooxda ji labaatan ee ugu dhaqaalaha badan dunida iyo dalal kale oo dhaqaalahoodu uu kobcayo ayaa bayaan ay soo saareen maanta oo sabti ah shaaca kaga qaaday ballanqaad ah in ka badan koob iyo labaatan bilyan oo doolarka maraykanka ah oo lagula dagaalamayo cudurka covid sagaal iyo toban bayaanka ayaa lagu sheegay in xubnaha kooxda ji labaatan iyo dalal kale oo shirkooda ay ku casuumeen ay ku yaboohayaan lacag dhan koob iyo labaatan bilyan oo wax looga qabanayo maalgelinta horumarinta caafimaadka dunida lacagtan ayaa si gaara loogu maalgelin doonaa dhanka baaritaanka tallaalka daweynta iyo cilmi baarista la xiriirta cudurkan safmarka ah ee covid sidaasina waxaa lagu sheegay bayaanka sacuudi arabiya oo ah guddoomiyaha ji labaatan ee sanadkan ayaa ballan qaaday lacag dhan shan boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo lagu taageerayo dadaalada caalamiga ah ee lagula dagaalamayo covid
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warkii noo akhriyey halka aad nagala socotaanna waa v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug dhallinyarada degmada dhuusamareeb waxa ay bilaabeen barnaamijyo wacyigelin ah oo loo samaynaya qaybaha bulshada haddaba mowduuca toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ayaanu kaga hadli doonaa waxaa barnaamijka marti iigu ah hadduu eebaydman igala qaybgeli doono guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug axmed xasan cali axmed xirsi maxamuud xogayaha arrimaha bulshada ee ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb iyo shariif cumar xasan oo ka mid a dhallinyarada degmada dhammaantiin kusoo dhowaada v o a laanta afka soomaaliga aad baa u mahadsantihiin aan ku hormaro guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb axmed xasan mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday qaybo ka mida gobolada dalka dadaalla bulshada looga wacyigelinayo dhibaatada iyo saameynta uu leeyahay xanuunka coronavirus bal dhallinyarada degmada dhuusamareeb dadaaladii muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen iyo waxyaabihii ay ka qabteen arrimaha wacyigelinta bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid aad baa u mahadsan tahay iyo guud ahaan bahda v o a dhegeystayaasha meel walbay joogaan waa salaamaya asalamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii cudurkan covid nteen coronavirus adduunka saameynta baan hadda ku yeeshay soomaaliyana soo gaaray runtii kiisas badan laga xaqiijiyey magaalada muqdisho haddana aan la dhihi karin meelo uu ka maqan yaha way jiraan laakiin dadku isogaan la-aanta iyo baaritaan la-aanta intaba qayb ahaan la dhihi karo xanuunkii maadaama uu soo gala dalka soomaaliya waa macquul inay dadku aysan weli u ogeyn ka galmudug ahaan ka caasimad dhalinyaro ahaan runtii waa barnaamij aada u muhiima in bulshada laga wacyigeliyo dhalinyarada iyo wasaaradda caafimaadka qeybta laanta degmada u qaabilsan ayagoo iskaashanaya waxay sameeyeen dadaallo ku aadan wacyigelinta arrimahaas runtii looga hortegayo bulshadana lagu wacyigelinayo in xanuunkan covid si wadajir ah bulshada looga wacigeliya loogana hortago runtii waa xanuun ilaahay keenay marka hore waxaan alla ka baryaynaa in ilaahay maaragtay bulshada soomaaliyeed iyo guuhaan dadka muslimiinta u ka qaado haddana sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah madax meel ka sarreysa ola salax lama arke in bulshada wacyigelin loo sameeyo oo dhakhaatiirtu talooyinka ay bixinaysaan bulshada la gaarsiiyo si maaragtay qof qof ah iyo si jamaca intaba loo gaarsiiyo sidoo kale loo gaarsiiyo in baraha bulshada loogu gudbiyo ama loogu gudbiyo dhanka midiyaha ha ahaato dhanka idaacadaha dhanka telefishinada dhinac kasta ha ahaato marka wacyigelintaas guud oo bulshada ku aadan qaabkii looga hortagi lahaa xanuunkan hadda soo kordhay adduunka saameynta ba-an ku leh way jirtaa arrimo ay dhallinyaradu kaalintooda ay ka qaadanayaan siday bulshada uga wacyigelin lahaayeen arrimahaas dardartalana waa wadna insha allah waxaan rajeynaynaa in marka hore bulshada aan ugu baaqno inay si guud maaragtay ilaahay ugu xirnaadaan ilaahay u baryaan si gaarana wacyigelintii talooyinka caafimaad ee lasoo jeedinayo ama la rabo in bulshada lagu wacyigeliyo ay qaataan marka waa socdaan arrimahaas aadaa maasan tahay axmed xirsi tillaabooyinka muhiimka u ah in bulshada looga wacyigeliyo ee u baahan in lagala hadlo maxay tahay oo aad is leedahay waxaa looga hortegi karaa faafista viruskan coronavirus waxyaabaha aan isdhihi karno waa looga hortegi karaa cudurkan covid nteen ee bulshadana uga badbaadi karta waxaa ka mid ah inay bulshaduinay bulshadu joogaan guryahooda inay joojiyaan isdhexgalka isu imaatinka in muxuu ahaaye to isticmaalka gaadiidka sida wadajirka ah la joojiyo in muxuu ahayto goobaha muxuu ahayto lagu doodo ama laiskugu imaado la joojiyo in bulshadu ay qaadato talooyinka caafimaad ee wasaaraduhu bixinayaan in muxuu ahaayeeto dhammaan goobaha waxbarashada oo isu umaatinka qaybkaa la joojiyo in bulshada marka la wacyigelinayo laftirkeeda aan la isku keenin idaacadaha muxuu ahaayeeto laga wacyigeliyo si loo ilaaliyo isumaatankii uu cudur ku faafayay aada maadsantaha shariif dhalinyaradu inta badan waxay u baahan yihiin tillaabo kastoo ay qaadayaan in la garab galo arrimahan wacyigelinta ah yay tahay cidda aad kala kaashanaysaan marka aad qabanaysaan waa mahadsan tahay cabdiwaaxid adag iyo v o e ba idin mahad celinaya fursaddan aadna siisaan maanta inaan fariinteena ka gudbino bulshada usoo bandhigno runtii dhallinyaradu iyadaa iyadaa waxay tahay xoog madax bannaan oo wax kasta iyagaa qaban kara waa xoog firfircoon waaye laakiin waxyaabaha inta badan waxaan rajeynaynaa maamulka iyo maamulada degmada iyo dadka madaxda ah iyo inay qayb ka qaataan oo aan ayaga ruuxooda wacyigelinta gaarsiinaa iyo sidii bulshada wax loogu wadaagi laha waxyaaba lagaa maarmaankaana ayaga ayaa noo fududaya insha allah ma wada fadhiisateen wasaaradda caafimaadka ma isla qaadateen talooyinka ee sida bulshada loo wacyigelin lahaa haddii ay dareemaan khataro dhinaca ee xanuunka ah ee halka ay la soo xiriiri lahaayeen ma iska kaashateen oo ma iska aragteen
runtii wasaaradda caafimaadku laamo badan ayay leedahay sida wasiirka agaasimaha qeybaha kala duwan ama laamaha kala duwan inahaas hadda ma aanan arkin laakiin ka dhalinyar ahaan ama gudoomiye ahaan waxaan is aragnay waaxda degmada u qaabilsan wasaaradda caafimaadka oo guddoonka caafimaadka degmada ah waxyaabahan sheergarayna waxaa kamid a talooyinka ku aadan sida caafimaadka bahda caafimaadku ay uga qayb qaadan lahaayeen ama ka dhallinyarada caafimaadka xirfadda caafimaadka soo baratay uga qayb qaadan lahaayeen gudbinta talooyinka caafimaadka ee ku aadan arrimahan hadda covid nteen sidoo kale waxyaabahan iska sheergarayna waxaa kamid ama wadaagnay sida hadda inahan hadda la qabtay ee meelaha farxalka lagu sameeyo iyo boorarka loogu talagalay in bulshadu ay ka akhriyaan fariimaha caafimaadka ee ku aadan farxalka iyo maaragtay inaan la isku dhowaan iyo in maaragtay qofku waxyaaba protectionka ama ka celinaya ee maaragtay cudurku inuu faafo macnaha sahli ka macnaha ka ka ka ka celin kara in la sameeyo kale waxyaabahaasoo dhan waan wadaagnay laakiin hadda weli waxyaabaha la shargarana sida hadda sheegto kale waxaa ka mid ah in center lagala soo xiriiro maaragtay haddii qof maaragtay kiiskiiyo kale ama la arko ama qof looga shakiya la arko number lagala xiriiri karo inay sameeyaan weli waxyaabahaas inay suurtagelina male laakiin wasaaradda ninka aan ka arkay ee bahda caafimaad ku qaabilsan degmada waxyaaba uu sheega waxaa ka mid ah inay jiraan haddii kiisas maaragtay deegaanka lagu arkay ilaahay nooma keene inay jiraan goobo loo diyaariyey oo maaragtay in lagu isladgel ama lagu xoogaa lagu takooro ama lagu maaragtay si gaara logula macaamilo dadka looga maaragtay loogu talagalay oo ka mid a meelaha caafimaadka ama isbitaalada caafimaadka qayb ayagu si gaara wasaarad ahaan ay uga diyaariyaan ama degmo ahaan taasoo la doonayo in bulshada macnaha badqabkeeda iyo maaragtay xanuunkan kantaroolkiisa iyo waxyaabahaas oo dhan lagu ilaaliyo walow qalab ballaaran waxyaaba kaloo tira badan aysan jirin laakiin waxyaabaha protectionka ama maaragtay looga hortegi karo ama talooyinka caafimaad waxyaabahan wadaagnay ama qayb ahaan oo maaragtay ka wada sheekaysan qayb ka ahayd aada maasanta axmed dhalinyarada waxay u baahan yihiin in bulshada marka ay wacyigelinayaan iyaga laftirkooda looga dayado adeegyadii iyo muuqaaladii taxadarka ama xadidayay ama xafidayay faafista cudurkan ka dhalinyaro ahaan ma haysataan qalabkii difaaca ahaa marka aad bulshada la hadlaysaan ama aada wacyigelinaysaan
ka dhalinyaro ahaan qalabkii aan isticmaali lahayn ama loogu hortegi lahaaba cudurkan yacni ma haysano qalabkii laakiin waxyaabaha daruuriyaadka oo isdhihi karna hadda waa samayn kartaan waa inaan gacmo dhaqashadii iyo saabuuntii dadku ay gacmaha ku meeranayeen iyo muxuu ahaayeeto inay yacni dumarkaoo kaleeto iyo maadaama maskigii inay mar ahaan maradooda ay maski u isticmaalaan maadaama hadda anaga maski aanna haynin ama bulshadii aanan dhihi karin maskiga waa kana ee xirta laakiin waxa ugu dhowa samayn kara inay qof walba afkiisa daboosho inuu gacantii afkii kala ilaaliyo inuu muxuu ahaayeeto haddii golofs uu heli karo uu muxuu ahayd isticmaalo saabuuntii iyo oomadii gacmaha markas ku dhaqo inuu gacantiisa iyo markasta afkiisa kala ilaaliyo in gacanqaadkii bulshada la joojiyo yacni qalab ahaan ma haysano laakiin yacni waxaan u sheegi karnaa dadkii waxyaabihii ay iskaga ilaalin lahaayeen ee muhiimka u ahaa aadamasta shariif weli meelo badan oo ka mida degmada dhuusamareeb waxaa ka jira kulamo bulshada ay isugu imaanayso ma idiin qorshaysan tahay meelahaas inaad tagtaan oo bulshadii aad ka wacyigelisaan in la yareeyo isu imaatinkii
cabdiwaaxidow way inoo qorshaysan tahay waana sameynaa haddaba waan tagnaa waxaad moodaa soomaliya waxa la yidhi waxa laga joojiyay qaadkii dhallinyaradu inay isu timaado awgeed marka waxaad arkaysaa meel dhallinyaro inta isugu timid ay laadhow ku ciyaarayaan ood leedahay qaadkii waxba sii siiyay dhallinyaradii fursad kale oo isugu yimaadaan waa aan samaynaa markasta qaadka waxa laydinkaga joojiyay inaa isu timaadaan ahaayeen eh ha isu imaanina markasta waa aan samaynaa wacyigelintaas haddana waa aan samaynayna waxaad moodaa soomaalidu si guudba inaysan ugu wacyi gashanayn oo wacyigilintoodu wacyigelintu aysan gaarsiisanayn ilaa heer aad moodo cudurkan safmarka ee adduunkii saameeyey inaysan waxba ka ogeyn aad mooda waxaad arkay hal qoloo yar toban qof camal oo iskula jirta bulsho waxaad arkay oo waxbarashada hala joojiyo idoo la yiri weli fasalo la dhigayaad arkay iyo arday waxbarasho usii socota waxaad moodaa marka waxaan dadka lagala hadlayo dantooda inaysan ahayn aad moodaa marka wacyigelinta waan wadnaa waana wadaynaa qof kasta oo soomaaliyuhuna waxaan leenahay ka qayb qaato wacyigelinta adamasta axmed ma jiraan walaac ah in xanuuno ka dilaaci karaan qaybo ka mid a gobolada deegaanada galmudug ma jiraan walwal noocaas ma qabtaan
runtii soomaalida waxay tiraahdaa dagaal macnaha meel fog gundahagana kaday wax saas geerida galbeed ka dhacda gundahagana kaday macnaha marka la fiiriyo soomaalida dhexdeeda waxa inta badan ay maaragta u arkaan waxyaabaha la sheegayo mararka qaar ilaa waxaa la yidhi wan la gowrac indhihiisa ma arkaan qoraxda ilaa macnaha la gowrac wanka ilaa qoraxda la gowraco qoraxda indhihiisa ma arkaan macnaha tusaale ilaa qofku uu arko qof macnaha ehelkiisa ama walaalkiisa ama meesha uu hadda joogo jooga oo xanuunkii hayo ama macnaha la ildaran ilaa warka maahan inta badan taxadarka waxyaabaha qaar waxaad moodaa waxa loo sheegayo bulshada soomaaliyeed inaysan aad u qaadan marka walaaca la qabaa waxa ay tahay waxyaabaha bulshada loo sheegayo inaysan si dible ama hoose aysan ugu baraarugsanayn oo tusaale ay ayagu waxa dhan u arkaan khiyaali ama ay u arkaan waxaanu inay dad kale ay macnaha saameyn ku leeyihiin aysan ayaga maaragta markii loo fiiriyo aysan wax taxadara ayagu aysan siinayn islahayn waxaan adiga kugu dhaca ama ay u arkaan waxaan macnaha si maaragtay aad u daran oosan qufaca iska caadiya hargab waxa lagu sheegay waa safmada lagu leeyahay waxyaabahaasoo dhan waxay u arkaan tala ahaan ama qayb ahaan waxay u arkaan inaysan wax zaa'ida ahayn laakiin talooyinka caafimaadka la bixinayo iyo adduunka qaylada ka baxaysa iyo waxyaabaha dhacaya markii la fiiriyo waa wax aad looga walaaco soomaalida dhexdeedana caafimaadkooduna ma heer sarreeyo qaybaha maaragta loogu talagalay inay hadda ka shaqeeyaan soomaaliya dhexdeedana ama bahda caafimaadka dhexdeedana qalabkiina ma haystaan tusaale meelihii dadka maaragta lagu karantiili lahaa ama maaragta waxyaabaas looga qaban lahaana ma haysaan laakiin waxa loo baahan yahay waxa ay tahay qof asagu hadduusan istar yeelin ama uusan dadaalka bixinaynin asagu macnaha lama qof macnaha naftiisa qof naf kale siin kara ma jirto marka bulshada waxaa waxyaabaha aan kula talinayna waxay tahay inay ku dadaalaan in si badqabka loo ilaaliyo dadku macnaha talooyinka caafimaadna ay qaataan walaaca intagu badanna wuxuu ka imaanaya weli bulshada isdhexgalkii iyo wixii waa sidoodii waaye ilaahayse nooma keenaan leenahay dadkaana waxay ku xirayin ilaahay in la badiyo allabariga iyo ducada iyo maaragtay ayaa muhiim ah wixii haddii kiisasi wax lamida la arkana macnaha aan lagu degdegina si maaragtay tartiiba dadku ay talooyinka caafimaadka u qaataan si uusan cudur ku faafin axmed tilaabada idiin xigta midaan wacyigelinta maxay tahay
tilaabada noo xigta waxay tahay midda arintan wacyigelinta hor dadku inay qaataan waxa loo sheegaayo hadda annaga cabsi waxaana hayso in cudurkiina soo galaa maadaama dhanka xuduudka etoobiya kaleeto oo in muxaatqaadkii la joojiyay gaadiid looga soo geliyo si oon maxaahayto usan ka warqabin maamulkii ayadoo laleeyahay qaadka waa la joojiyay inaa arkaysa asagii sidaba magaalo loo soo gelinayo maadaama wixii ay wax kontrabaan ay yihiin ay oo xuduudkii si qardoon lagu soo gelinayo wax kastaa soo raaci kara baabuurtii wixii lagu keenaya deegaankia lagu dhex isticmaalaa wixii la keena dadkia isticmaalayo marka cabsi waxaan ka qabnaaba dhankaas in hadda wixii naga soo gala laakiin annaga hadda tilaabada nagu xigto wacyigelintu waxay tahay bulshadu inay awaamiirta qaadato ayadoo waxbarashadii la joojiyay waxaa arkaya dad bareefad aadayo ku dhahayo caawa bareefadan u socdaa galata bareefadan ka imaaday ayadana waxaan rabnaa inay deegaan degmadu ay wax ka qabato maadaama waxbarashada logdhan lagu sameeyey in la hubiyo in sidii loo xayiray waxbarashadii u xayarnaato qof walbana uu gurigiisa joogo waxyaabaha waxbarashada loo xayiraya waxay meelaha ugu badaneen dadku iskugu imaadaan laakiin at same time waxaa dareemaya magaalada waa la joogaa meelihii kafeega lagu cabayo sidiiyaa loo buuxaa isku imaatinkiyaa meesha ka jira gacanqaadkiyaa jira marka tilaabada hadda xigta waxawaay si bratical dadki in loogu tago goobaha ay joogaan si toosa loo wacyigeliyo anagoo la kaashanayna muxuu ahaayt degmadii anagoo la kaashanayna muxuu ahaayt wasaaradda caafimaadka anagoo la kaashanaysa dhakhaatiirta iyo cid kasta oo danaynaysa si volontiirleyda bulshada in uga wacyigeliso muxuu ahaayt cudurkan halista ah bulshaduna ay fahmaan in waxaan wax halis ay yihiin gudoomiye si fariimihiina dhallinyarada loo qaato oo talooyinkiina ee ku aadan ka hortagan xanuunkan coronavirus ma la kulanteen hogaamiyaasha bulshada sida culimada odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo laamaha amniga si fariimaha aad gudbinaysaan ay u noqdaan kuwa dhaqan gala
su-aal fiican waayo cabdiwaaxidow runtii maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka qaybta u qaabilsan degmada waa la kulanay waa la kulanay barnaamij waanaha qaybtaas laamaha amniga marka la fiiriyo weli lama aana kulan lakiin waxyaabaha qorshaha noogu jira qayb ka yihiin degmadu laamaha amniga wasaaradda caafimaadka qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan ayadoo la iskaashanayo haddii wacyigelinta iyo ololaha hadda socda ama baraha bulshada ha ka socdo ama idaacadaha ka socdo ama maaragtay miidiyaha kale ha ka socde haddii si wada jira bulshadu u aragto iyadoo loo wada hirgelinayo waxaad meeshaas xoogaa yaraanaya ama meesha ka baxaya in bulshadu ay macnaha usii macnaha isku sii adkayso meeshii markaas ay joogto laakiin la arko wax isbedel muuqdo oo ka dhasha arintaas ku aadan waxaa layidhi nina korkiisa biyo kama hagrado waxaan isleeyahay qof caafimaadka marka la fiiriyo ama talooyinka la bixinayo qof maanta isdhihi kara cudurkaasa iga maqnaanaya haddii ilaahay nagama keenay oo carrada soo galo qof damaalqaad u haysa ma jiro laakiin waxaa jira waxay tahay qof walba siduu asagu u dadaalo inuu arintan macnaa uga hortago u qaato talada caafimaad waxyaabaha loo soo jeedinayo u fuliyo bulshada macnaha isdhexgalkeeda u yaraato runtii waxbarashadii oo la xiray haddana bulshadii oo sidii macaamilkii wax walba u socdaan waxaad moodaa hadda in maaragtay dadku ay isleeyihiin keliya wixii macnaha waa wax dhan xoogaa khiyaal u arkaan laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahina nooma keeno cudurka si gaarana bulshadu inay taxadar dheeri ah ay u qaataan hadee annaguna waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono wacyigelinta arrimahaas ku aadan hadday dhan raadiya noqoto iyo hadday dhan maaragtay toos oo si inaan la macaamilno bulshadiiba ay noqoto gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada v o dan joognaa fariinta aad isleedahay bulshada waxgal bay u noqon lahayd oo aad u diraysid maxay noqonaysaa fariinta aan bulshada soomaaliyeed la wadaagi lahaa waxay tahay qof kastaaha inuu ka shaqeeyo nadaafadiisa horta cudurkaani wuxuu ku faafaa nadaafad darro mar kasta oo aad wax soo qabato iyadoo lagu yeeri haddana meelaha bulshadu isugu yimaadaan ha tegin meelaha wax lagu cuno oo bulshadu inta badan isugu imaanayaan iyo waxbarashada iyo ha tegin iyadoo lagu yeeri haddana haddii ay dhacdo tagto ama aad qof salaanto bulshadii somaliyed waxaa laleeyahay salaanta iska dhaafa dadkaa salaaminina haddana waxaad moodaa haddaad maanta amaato iska ilaali waxaad arkay mid ku salaamay oo marka waxaan bulshada aan kula talinaynaa hadday dhacdo way dhaceen markaad magaalada soo aado mar kasta inaad wadato adigu aad wadato horta protectionkaaga aad wadato mar kastood aad iska dhigtay markastaad qaadanaysana inaad nadaafada ku dadaashood waxyaabaa lagu talagaya antijermiska ah inaad qaadato cid kuu keenaysa ma lahan soomaaliya wadamadii qaniga ahaa ayaa maanta loo gurmanaya soomaaliya ma haysato bataatama qalab ku filan ma haysato cid maanta kugu keenayso qalabka loogu talagalay xaafadaadana ma jirto qof kastoo madaxaaga jillaaf ku xiray maraysaa marka waxaan leenahay waxaan aad uga cabsanaynaa maanta waxay tahay ma jiraan xarumaha caafimaadka iyo guud ahaanba soomaaliya qalabka oxyjiinka loogu talagalay inuu sambabaha caawiyo waa wax tirsama isaga dhan marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay feeljignaan ka dheeriya dalalka hormaray midda ay sameynayaan inay sameeyaana looga baahan yahay middaasaan markasta ku soo celcelinayna aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb axmed xasan cali iyo xogayaha arrimaha bulshada axmed xersi maxamuud iyo shariif cumar xasan oo asna ka mid ah dhallinyarada degmada dhuusamareeb waxa ay marti ugu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxida ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay ismaqal dambe
aad buu u mahadsan yahay wariyahayga cabdiwaaxid macalin isxaaq oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinayey halkaad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duurnimo horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka hal kulan ayaa dhacay jimcihii shalay waxaana isaga hor yimid kooxaha freeburg iyo brushia monshen galadbach hal iyo ibar waxay guusha ku raacday kooxda freeburg goolka guusha waxaa daqiiqadii siddeed iyo kontonaad u dhaliyey weliba mana madaxa ku dhaliyay ciyaaryahan nilis peterson waxaana guuldaradan ay kooxda munshin galadbach biday in ay halis u gasho in ay hoos uga dhacdo kooxaha rajada ka leh usoo bixitaanka ciyaaraha champions leaga maadaama ay kaalinta afaraad iskula jiraan kooxda bayan liverkusen bayan liverkusen ayaa haddii ay galabta ka badiso kooxda bayan munik kala wareegi karto booska afaraad kooxda burushiya munshin galadbach sabtida ciyaaraha dhici doona waxaa ka mid ah sida aan sheegnay bayan liverkusen oo la ciyaari doonta kooxda bayer munchen intakhti frankfort waxay la ciyaari doontaa mens labadaas ciyaarood waxay dhici doonaan galabta xilliga geeska afrika waxaa galabta xilliga geeska afrika ciyaari doona kooxaha hoffenheim iyo fortuna disseldorf kooxda arbi libsigna waxaay martigeli doontaa naadiga beterbon caawa kooxda brushi dortmund ayaa la ciyaari doonta kooxda herthe berlin axadda ciyaaro ayaa dhici doona kuwaasoo ay ka mid yihiin warda bremen oo gurigeeda kula ciyaari doonta wolfsburg union berlin ayaa iyana martigelin doonta kooxda shaalka ofor ogsburg waxay la dheli doontaa f c colon dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino weli bayan munik ayaa ku hogaaminaysa toddobiyo lixdan dhibcood brushi dortmund ayaa ku xigta oo leh lixdan dhibic kooxda libsig ayaa kaalin saddexaad ku jirta oo leh sideed iyo konton dhibic ruushia monchen gradbach iyo bayan liverkusenna waxa ay wada leeyihiin min lix iyo konton dhibcood dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay xubintaasi cayaaraha haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta buurbaa kugu gudban fanaanka cumar dhuulle cali iyo weliba fanaanadda maryan mursal ciise
siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarrinsayo waygu bahaye adaanku bukaa bogsin kartaa adaan ku bukaa may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
codadkaasi baxsan ee allah u naxariistay cumar dhuulle cali iyo fanaanadda maryan mursal ciise waxay gebagaba u ahaayeen idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira ay idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista maxamed cabdi sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelya
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto birtana bahdi iga jare inkalay buddhigin may bogsin kartaa inkalay buddhigin may bogsin kartaa